shacabka ku nool gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ay uga xirtay helitaanka adeegyada muhiimka ah kaarka aqoonsiga qaranka ee ay bixinayso hay-adda nira shacabka ayaana si weyn u bogaadiyey dardargelinta qaadashada ay dhiiga aqoonsiga soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa siciid caliyare waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada gaalkacyo waxaan soo boqday xafiiska hay-adda niira si qurux badan baa laygu shaqeeyey waa u mahad celinayaa howlwadeennada xafiiska waxaan rabaa inaan bulshada u sheego inay ku dhiirato oo weliba ay soo dhoweyso barnaamijkan ay waddo hay-adda niira oo muhiim ah waana shayga keliyaha caddaynaya soomaalinimadeenna waa ogtihiin dowladdu howlaha ay u fududaynayso barnaamijka in ay howlo waaweyn oo mustaqbalkeenna lug weyn kule ay yihiin waxaan leeyahay laga faa'idaysto waa jaanis waa qof kasta oo soomaaliya oo puntland ama galmudug waa u furan yahay ku soo dhowaadaan leh adeegyada dowladdu ay ku xirtay qaadashada la-aanteedu qof geli kara idinkaarka ay ku xirtay ka horse aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waa barnaamij muhiim ah waxaan leeyahay amaamirta dowladdana ha loo hoggaansamo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shaafici sheekh xasan jimcaale waxaan u arkaa adeeggan kaarkaas si fiican baan u arkaa dowladdu waxaa qabaa dadkan adeeg ay u baahnaayeen oo ka maqnaa baa loo keenay dadkuna sumad buu u baahan yahay xoolaha waa la suntaa dadkuna aqoonsi buu u baahan yahay marka adeegyada dowladdu ku xirtay in kaarkaa lagu helayo sidee u arkaa sida waxbarashada caafimaadka baasaboorkii iyo kale aad iyo aad baan u soo dhoweynaya in lagu xiro magacaygu waa cabdiraxmaan axmed kaashe dadka odayaasha gobolkan ka mid ahay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dowladda soomaaliya iyo dhammaan iyo maamul goboleedka galmudug waxaan ugu mahad celinaya nationalku anfacaad weyn buu leeyahay si dadka qaata annagu ka midnahay bulshadana waxaan ku aygelin inay qaataan wax walba iyo horumarka iyo amniga iyo maaragtay wax walbuu dadka ka anfacahayaa siday dowladda ugu xirtay adeegana waxaan leeyahay waa shukri calaa waajib waa wax mudan dadkana hala gaarsiiyo oo meel walbo dadku inuusan soo gaarin baa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn keliyae waxaan ka codsanahay dowladda inay degmooyinka dhan ay gaarsiiso oo meelaha dadku waa aad bu uga fog yahay magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha marka taasna bulshada waa codso lahaa oo dowladda federaalka iyo guddiga ku shaqada leh aad baan uga codso lahaa iyo maamul goboleed galmudug iyo dhammaan maamulladoo dhan intaas inay ka shaqeeyaan aniguna waa ugu hambalyaynaynaa shaqadaa fiican oo ay qabtaan amniga iyo horumarka intaba wax weyn buu dalka ka anfaci doonaa saan ilaahay idankiisa rajeynayno hambal iyo hambalyaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantay